waxaana ku mid ah beeraleyda gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye ee gobolkaas ayaa weliba la deersiiyey deegan iska jarta abuur aqabla kafaladow beero iyo weliba saas oo kale daawada hoolo goobta deeqda la kabiyay weliba gubruug ku hayay maamulka degmada beeraleyda la deersiiyey deeqda iyo bulshada qaybusha shalduwan inka horeyntii beeraleyda ku faa'iidaysatay deeqdun iska jartay abuurka iyo daawada hoolo iyo weliba aqabka la kafaladow beero ayaa weliba angmahanagana cidda hadeersaday deeqdun iyo oonaa sheegeen in baahooyin
saanta jisaakala waa mahadsantihiin waxaa nola siiyey abuurkii fargeetadii badeelkii aan macnaha kanaalada ku qodan lahayn maasha allah alxamdulila waa idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan oo aad noo sameeyey yaambadi cutubka lixiyo tobnaad ee kaalmada talyaanigana waa u mahadcelinaynaa insha waa ku mahadsantihiin abuurkii wax noo dhiban male maashaalla inta soo dhiibtan waa ku mahadsanyihin waxaa u mahadceleen cutubka lixiyo tobnaad ee ciidamada talyaaniga ku sugan soomaaliya mahadcelinayaa haa cutubka lixiyo tobnaad ee talyaaniga wahaa joogo haa soomaaliya ayaan u mahadcelinayaa sida qaaska ay noo siiyeen dalga beeraha waxaan mahadcelinaa cutubka lixiyo tobnaad oo talyaaniga abba mahadsaned oy khayr allah ku siiyo waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol nidaamkaasa qabnaa odaygu ku hadli waa isi soconaa hadalka u hawaaya ma kale aha oyii socona waa isku mid dhanka kale gudoomiyaha degmada afguye gobolka shabeella hoose cabdulaahi maxamed cusmaan iyo weliba uuse sheegay in deeqdoon lasii beeraleyda degmada afgooye iyo haka-eedii hiligii lambaahanay waxaa deeq iskugu jirta agab loogu talagalay xanaanada xoolaha iyo beeraleyda soo gaarsiiyey cutubka talyaaniga ee u fadhiga geeska africa waxaan kaloo u mahadcelinayaa hay-adda givenhandes markii ugu horeysay ma ahan deeqda naga soo gaarto walaalaha talyaaniga waa dhowr jeer hadda korsaan oo kale na soo gaarsiiyeen haddana waxaan rajeynayaa in sii wadi doonaan kaalmada ay u hayaan iyo enerjiga u hayaan dadkii ku dhaqan degmada afgooye dhammaan gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose wuxuu qani ku yahay wax soo saarka xoolaha waxaa ku dhaqan dad oo u tarbiyeysan sidii loosoo saarka dalka oo dhan u kordhiyaan africa waxawaaye waxaa caan ku nahay xoolaha dhool iyo beeraha khaasatan afgooye iidan saas oo kale waxaan waxaan rajeynayaa in hadda tiradan way yar tahay waxaan rajeynayaa tiradan inay noo soo kordhiyaan afgooye waxawaaye deegaanka dhan walba u fiday waxaan waxawaaye waa afgooye waxawaaye dhan walba u fiday deegaanka waxawaaye waa dadkii beeraleyda hadda waxaa lagu jiraa xilli roobaad xilliga ugu munaasab macnaha munaasabka ku ahaa ee deeqdana soo gaartay deeqdunya weliba yeetaata walbadanku ka faa'iidaysada doonaan beeraleyda langiibi iyo oo han adeegsada doonaan beero